fursadan inay tahay fursad qaali ah in looga faa-iideeyo shacabka soomaaliyeed oo aan la lumin lalala yimaado siyaasad hufan iyo istraatiijiyo ballan qaadi karta in la fuliyo siyaasadaas wanaagsan sidaas oo kale waxaa aada looga hadlay in baarlamaanka iyo sanadkaba ama aqalka sare lagu booriyo xibnaha labada gole inaysan fursadan ka beer daraynin shacabka oo ay doortaan mas-uul munaasab ah oo marxaladda la jaan qaadi kara